dhallinyaradan oo diyaarad gaara ay ka soo dejisay magaalada garowe kadib siddeed bilood oo ay ku xirnaayeen dalka siishalis ayaa keenistoodii waxaa gacan ka geysatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dembiyada ee u n o d c waxaana lagu wareejiyey maamulka puntland iyagoo dib ugu biiri doona qoysaskooda agaasimaha la dagaalanka burcadbadeeda puntland cabdirasaaq maxamed diriir ducaysana ayaa v o a u sheegay xaaladihii dhallinyaradan ay soo mareen waxay ka mid ahaayeen dhallinyaro sanadkan horaantiisa bishii janaayo saddexiyo tobankeedii sida lai sheegay laga qabtay xaafuun area waxaa lagu xiray oo la geeyey seashalis bishii hadda dhammaatay july koo iyo soddonkeedii ayaa maxkamadii xukuntay dhallinyaradaas oo dhan oo tiradoodu ahayd afar iyo toban marka laga reebo burhaan iyo cabdikhadar intii kale waxaa lagu xukumay sanado u dhexeeya laba sano iyo bar ilaa iyo labaiyo toban sano labadan dhallinyarada ah waa la cafiyey waxaana sida xukunkaas gaaray jaajkii maxkamadda saarayey wuxuuna amray isla markiiba bishii juulay koo iyo soddonkeedii wuxuu amray si deg dega in loogu celiyo soomaaliya cabdirasaaq ayaa sheegay in arrintan ay qayb ka tahay heshiis ay wada gaareen puntland iyo seashalis oo ku saabsan maxkamadaynta iyo soo wareejinta burcadbadeedda soomaalida sida aad la socotaan puntland waxay la gashay wadahadal heshiis ah in soomaalida seashalis si soomaalida ku xiran seashalis regardless meeshay doonaan ha u dhasheen gobolka doonaan ha ka yimaadeen wixii lasoo cafiyo lagu soo celin karo isla markaasna wixii xukuman lagu soo xiro oo ay ku dhammaystaan xabsigooda puntland wixii aan xukunayna lagu xukumo arrintaas weli waa socotaa waana qayb ka mid ah agreementkii heshiiska aan la galay seashalis waxaa maanta arkaysaan nimanka dhalinyarada ah oo da-doodu tahay koo iyo toban iyo labaiyo toban kala jira in lagu soo celiyo soomaaliya burhaan yaasiin axmed oo ka mid ahaa dhallinyarada la soo celiyey ayaa sheegay inay dhibaatooyin kala kulmeen intii ay ku xirnaayeen xabsigii seashalis waxaana ay iska fogeeyeen inay ahaayeen burcadbadeed xeebaha xeebta waxaa laga qabtay xaafuun wax laygu qabtay iyo wax laygu qabsadayna ma aqaan burcad baa tahay baa laygu yidhi anna meyhi baan ku yidhi waxaan la joogay dhalinyaro badan oo aan la kaluumala kaluumaysanaysay waxyaabo badan baan la kulmay jirdil waxyaabo badan oo dhibaatooyina baan la kulmay hadeertaana ilaahay waa iga soo saaray
qoraal puntland la soo gaarsiiyey oo la socday dhallinyarada ayaa tilmaamayey in labada dhallinyaro lagu soo celiyey da-yari aan gaarsiisnayn in ay maraan xukun la xiriira burcadbadeednimo waxaana sidoo kale maxkamadda ay xukuntay afar iyo toban kale uu weheliyey burhaan iyo cabdiqadar xilligii laga qabanayey xeebta xaafuun cabdiqadar maxamuud ayaa sheegay in dhallinyarada soomaalida ay xabsiga kala kulmaan nolol xumo iyo iyagoo aan haysan adeeg caafimaad waxaa dhibaato ah oo ka jira xabsiga waxaan kula kulmay caafimaad daro cunno xumo jirdil marka aanu dhahno macnaha caafimaad ma haysano waxaan dhaha maxaa meeshaan na keeno macnaha dalkaan u dhalatay maxaa tabtarkaan ugu dhahaa maxaabiistaan ugu dhahdaa haddii aan maxaabiista la dagaalno boolisku waa nooga helaya annaga waxna la gaarsiiya oo naka qardaran yahay baana buufiya waxna ku buufiyaa sin iyo jirdil dhibaatadaasaan kala kulmay waalidiinta dhallinyarada ku xiran xabsiyada dalka dibaddiisa ee lala xiriiriyo burcadbadeednimo ayaa aada uga walwalaa wiilashooda oo qaarkood aysan ogeyn halka ay ku xiran yihiin iyo nolol toona sahre daahir oo ah hooyada burhaan yaasiin ayaa waxaa ka muuqatay farxad markii wiilkeeda lagu wareejiyey waxaan ku faraxsanaa aad iyo aad wiilkayga burhaan oo sideed bilood iga maqnaa oo ilaahay ii soo celiyey dadweynaha haatan burcadda ama meelaha ciyaaladana waxaan kula talinayaa caruurahooda inay ceshadaan aada iyo aad anigana dowladda ii soo celisay iyo dadkii socda ilaaha khayrhasiiyo aada iyo aad baan ugu mahadsanahay aniguna waa wacdigelinayaa dadka dhallinyarada iyo dadkii dhalay inay ceshadaan dadkooda dhibaatooyin badan baa laga sheegayaa puntland ayaa sheegtay in weerarada burcadbadeedda ay ka qaadaan xeebaha ay yaraadeen sanadkan iyagoo la xiriiriyey howlgallo ay ka sameeyeen deegaanada xeebaha ee puntland waxay kaloo sheegeen in ilaalada maraakiibta loo ogolaaday ay iyagana qayb ka yihiin yaraynta afduubka maraakiibta burcadbadeednimadu guud ahaan hoos bay u dhacday marka la isbarbar dhigo lixdii bilood ee sanadkan u horeysay laba kun iyo labaiyo tobanka marka la barbar dhigo sanadkii hore ee tegey iyo koo iyo tobanka aad bay hoos u dhaceen weerarada ay qaadeen burcabadeedu sanadkan laga soo bilaabo bishii janaayo ilaa juun waxay weerar inta weerar ay qaadeen waxay ahayd siddeed iyo toban weerar siddeed iyo tobanka weerar inta badan waa ku hungoobeen waa ku guuldaraysteen shan markab ayay ku guulaysteen shantaa markab mid markiiba waa la sii daayo waxaa la bixiyey ransom tirada dadka ay ku haystaan maraakiibtaas waa boqol iyo siddeetan iyo shan maxbuus weeraradu waxay hoos u dhaceen boqolkiiba toddobaatan iyo saddex shakiga laga qabay oo ah eh, halkaas waxaa taagan eh, group baa isku urursaday burcadbadeeda shakigana wuxuu hoos u dhacay boqolkiiba afartan iyo afar isku soo duub guud ahaan burcadbadeednimadu sanadkan horaantiisii bishii janawari ilaa juun waxay hoos u dhacday konton iyo sagaal boqolkiiba inkastoo ay yaraatee weerarada burcadbadeedda maraakiibta shisheeye ay ku qaadaan haddana waxaa jirta cabsi ay dadka ka qabaan in arrimahaasi ay ku dhalin karto in gudaha ay ka geystaan afduubyo isxigxiga oo ay la beegsan karaan ajanabiga dalka ku sugan arrimahaasi oo horay uga dhacay dhowr meelood oo dalka ka mid ah nuux muuse birjeeb v o a garowe